alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wasaxbihi waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowm اddiin faslun wa kulu maayicin dareero kasta oo kharaja ka soo baxa min asabiileyni labada marin midkood najisun waa najaas ila almaniya manida mooyaane markaa qaarkood daliil ayaa ku yimi saakaadida iyo saxarada iyo almadiyu iyo alwadiyu dareerayaasha kale ka soo baxa labada marin midkoodna waxay najaas u noqdeen ama lagu sababeeyey leanno kama madhnaanayaan shay najaasa inuu soo raaco oo kaadi ay la socoto ama saxara ay la socoto manida iyada inaanay najaas ahayn ayuu tilmaamay ama ta insaanka ha noqoto ama ta xayawaanaadka waxay ka soo reebaan unta ayga iyo ta doofaarka inaanay najaas ahaynna waxay u daliishadeen qofka bani aadamkaa asalkii laga abuuray weeye bani aadamkuna waa mukaram waa mid ilaahay subxaana watacaala uu karaameeyey ama uu sharfay marka najaas baa laga sameeyey lama odhan karo ambiyadii ilaahay iyo saalixiintii iyo bani aadamkaa kale ilaahay subxaana watacaala uhi walaqad karamnaa bani aadam mar labaadka caaisha radia allahu canha waxay sheegtay in marada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyadoo qallalan ay ka jejebin jirtay marka haddii ay najaas tahayna jejebintaasi daha daahirin uma aanay noqoteen waayo maradu waa cabbaysaayo oo maridu waa kala dhex gelaysaa marka mar haddii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu caaisha radia allahu canha u ogolaaday maradiisa inay ka jejebiso oo qura oo aanay maydhin taasi waxay daliil u tahay manidu inaanay najaas ahayn wa gaslu jamiici alabwaali kaadi oo dhan in la maydho iyo wal arwaathi saalo oo dhan ama saxaro oo dhan waajibun mid waajiba weyi ilaa bowla sabiyi inankii yaraa kaadidiisa mooyaane alladii kaasoo lam yaakul iطacaam weli aan ababin fa inahu yadhuru kaadidiisu waxay ku daahirgaroobaysaa birashi ilmaayi caleyh biyo in lagu dul rusheeyo markaa kaadidu kole waa qaybsantaa kaadida bani aadamku kuwiisa yaryar iyo kuwiisa waaweynba waa najaas rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiidka ibnu cabaas bukhaariya muslim ee warinaya labadii qabriya uu soo maray waxa uu tilmaamay in la cadaabayo sababta markaa lagu cadaabayana wuxuu yihi fainahu kana laa yastatiru min albowl riwaayad kalena min bowlihi kaadidiisa ayaanu iska hagaajin jirin saasay uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ninkii reer miyigaha markii masaajidka uu ku kaajayna rasuulku wuxuu amray waadaan biyaa kaadidiisa in lagu dul shubo kaadida nooca labaad waa kaadida xayawaanaadka hilibkooda aan la cunin ama hilibkooda aanu xalaal ahayn iyagana kaadidooda waa najaas nooca saddexaadna waa xayawaanaadka maakulu laxmiya hilibkooda uu xalaasha yahay sida geela iyo adhiga iyo lo-da iyo ugaadha iyo xayawaanaadka kale ee ilaahay subxaana watacaala cunitaankooda inoo xalaaleeyey kuwaa sida saxiixa kaadidoodu najaas ma aha waxaana u daliilo kaadida geelu inaanay najaas ahayn sida bukhaariya muslimba ay warinayaan min xadiidi anas bnu malik rasuulku calayhi salaatu wasalaam nimankii curaniyiinta la odhan jiray ee magaalada madiine intay usoo hijroodeen dal tabiyaystay ee xanuunka caloosha uu kaga dhacay rasuulku wuxuu ku daweeyey kaadi geel haddii ay najaas tahayna rasuulku waxba kuma daweeyeen waayo xaaraan layskuma daweeyo ilaahayna dawo ma gelin mar labaadka rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ogolaaday in kacbada hareeraheeda lagu dawaafo geel bimacnaa masaajidka masjid alxaraam lala geli karo oo umahaat ulmuuminiin kuwo ka mida ayaa waxay dawaafayeen iyagoo geel saaran rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam arrinta noocaasiya kuma inkirin amamase kuma aanu qabsan waxaanaynu ogsoonahay geel inuu yahay xayawaan aan masaajid iyo meel kale aan kala garan ahayn marka haddii kaadidiisu iyo saaladiisu ay najaas tahay looma ogolaadeen masaajidka in la geliyo xerada adhigana rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa fasaxay in lagu tukado walaa shaka xerada adhigu saale iyo kaadi inaanay marnaba ka madhnaan ahayn waxaa kaloo arrintaasi ay ka sugnaatay saxaabada rasuulka ridwaan ullaahi calayhi inay ku tukadeen meel dhiriq leh macanaa saalo xoolo xoolaad oo weliba qoyan markaa sida saxiixa ah kaadida xadiidka lagu sheegay waa kaadida bani aadamka waxaana taa caddaynaysa riwaayadda rasuulku uhi laa yastatiru min bawlihi kaadidiisa ayaanu iska hagaajin jirin marka xayawaanaadka maakulu laxmiga hilibkoodu uu xalaasha yahay kaadidooda iyo saaladoodtoona najaas maaha kaadida markaa najaasta in la maydho ayaa waajiba waxaa laga soo reebayaa un kaadida inanka yar inantu la mid maaha waa ka duwanta wa yuqsalu min bawli ljaariyati wa yurashu min bawli lghulaam inan inanka yar kaadidiisa waa la yska rushaynayaa un shardise taa waxa u ah inaanu weli ababin oo aanu baran cunitaan cunto uu kaga maarmi karo naaska hooyadii waxyaabaha yarara mararka qaarkood afka loo geliyo sida malabka iyo timir yar oo dhan xalagga loogu dhajiyey iyo waxaas iyagu cunto maaha la odhanayo cuntadii ayuu barto kaadidiisu ta dadka waaweyn bay lamid tahay ee lam yaakuli tacaama marka le waxaa looga jeedaa raashin uu ku ababay oo naaska uu kaga maarmi karo weli waa inaanu baran laakiin hadduu ilmaha yari ababo kaadidiisu ta dadka waaweyn ayuunbay lamid tahay haddii markaa weli aanu ababin inanna uu yahay kaadidiisa waa la rushaynaya inantu iyadu habeenkay dhalato laga bilaabo waxay la xukum tahay dadka waaweyn oo kaadideeda iyada waa la maydhaya sababta markaa loo kala duway inanka iyo inanta culimadu waa ka hadlaan qaar waxay ku sababayeen waxay dhahaan maadada kaadida inantu ay ka samaysan tahay mawaadka ay ka kooban tahay iyo ta inanku ta ay ka kooban tahay ayaa kala duwan ta labaad inanka waa looga qaadqaadis badan yahay inanta marka haddii la yidhaahdo ilmaha yarina dee kaadidiisu xad ma laha haddii la yidhahdo inankii yaraa ee marba qof uu qaadayay kaadidiisa maydhis mooyaane wax kala daahirin maayo dee dhibaata ayaa taa lagala kulmaya saasi awgeed ayaa in la rusheeyo uun laga dhigay daahirinteeda rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaana sidaa sameeyey umu qays saxaabiyaddii la odhan jiray inan yar oo ay dhasho weli aan ababin ayaa rasuulka ay u keentay faajlasahu fii xijri rasuulku dhabtiisa ayuu ku fadhiisiyey fabaala fii thawbi inankaa yar wuxuu ku kaajay maradii rasuulka fadacaa bimaa'in fanadaxahu walam yaksilhu waxay leedahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam biyo i keena buu yidhi biyahaasi waa ku rusheeyey mana maydhin kaadidii inankaa yar marada rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ku kaajay walaa yucfaa la yska cafiyi maayo can shayin shay min anajaasaati najaasooyinka ka mid a ila alyasiira intii yarayd ee min addami dhiigga ka mid ahayd mooyaane iyo walqayxi malaxda oo inta yar ee ishu aanay aada u qabanahayne dhiigga ka mid a ama malaxda ka mid a iyada qofka waa laga cafiye oo bimacnaa inuu maydho waajib kuma aha laakiin sida saxiixi waxay tahay taa najaasaadka oo dhan ayaa ka siman oo yasiiru najaasaat alatii laa taraaha alcayn najaasada inteeda yar sida ka ru'uus ilibar oo kale ah irbadda caaradeeda yaroo dhuuban oo kale ah oo ishuba aanay qaban ahayn oo qofku inay najaasa ku duushay waa dareemaya waa og yahay laakiin ishiisuama qabanayso arki maayo taa waa la yska cafiya najaasaadkao dhan ayaa ka siman waxaana taa culimmadu ay u daliishadeen dhowr arrimood arrinta koowaad waxay tahay shareecada islaamka waxaa lagu yaqaanaa taysiir fududayn yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra oo haddii la odhan lahaa najaasada yar ee irbadda caaradeedao kale ah oo ishu aanay qaban ahayn inaad maydho ayaa waajiba haddii la odhan lahaa bani aadamku culays buu kala kulmi lahaa waxyaabaha taasii muujinayana waxaa ka mid a duksigan waxaad arkaysaa isagoo kaadi ku fadhiistay oo haddana intuu soo duulay adiga kugu dul istaagay ama isagoo saxaro ka soo kacay oo haddana adiga kugu dul istaagay intaana dukt duksiba ay nagu dul taagan duksina kollay lugihiisa inta badan wax xun buu ku sidaa marka mashaqo intee leeg baynu kala kulmi lahayn haddii layna odhan lahaa duksigaa wasakda kasoo dulay markasta oo idinku istaago waxa weeyaan marada bixiyo maydha ama meeshii uu ku istaagay maydha culays iyo dhibaata ayaynu kala kulmi lahayn nacam daliil labaadna wuxuu yahay waxaa loo qiyaas qaatay cafinta laynaga cafiye can athar اlistijmaar oo qofku marka uu iskaga biiyo saxaradii ama kaadidii dhagax ama warqad ama wax lamida waxa shaki la-aana in raadkii najaasada wax ka midii dee mawdicii ama meeshii uu ku hadhaayo kaa sida looga cafiye ayaa tayarna waxa weeyaan looga cafinaya wamaa shaygii laa nafsa lahu aan lahayn dhiig saa'ilatun dareera marka waxaan dhiig dareero lahayn inaanu najaas ba ahayn baynu soo sheegnay waxaana u daliila duksigii rasuulku uu yihi weelkiina haddii ama sharaabkiina hadduu ku dhaco quusiya idaa waqaca hadduu ku dhaco fil inaa'i weelkii wamaata fiihi uu ku dhinto fa inahu laa yunajisuhu najaasayn maaye buu ihi sheekh waalxayawaanu xayawaankiina kulluhu dhammaantii daahirun weeye macanaa xayawaanka wuxuu ka warramayaa oogadiisa iyo dushiisa sare ila alkalba aygii mooyaane iyo walkhanziira doofaarki iyo wamaa tawallada minhumaa labadaasi wixii ay iska dhalaan aw min axadihima ama midkood iyo xayawaan kale wixii ay iska dhalaan marka doofaarka iyo iyo ayga najaasadooda waxa uu ka dhigayaa najaasa cayniya ayuu ka dhigayaa laakiin fadalaadkooda ayaa najaasa sida saxiixa oo dareerayaasha ka soo baxaa waa najaas laakiin dhogortooda najaaso kale aanay marin dalaal daliil markaa inay najaas yihiin tilmaamaya ma jiro waxaa u badana la odhan karaa waa dhogor daahir oo meel najaasa ka baxday waalmaytatu baktigiina kulluhaa dhammaantii najisatu najaas weeye bakti oo dhami waa najaas daliilka tusinaya bakti oo dhami najaas inuu yahayna hore ayaynu usoo sheegay ilaa samaka kalluunkii mooyaane marka asamak halka waxaa looga jeedaa xayawaanaat lbaxri alatii tuukal xayawaanaadka badda ee la cuno oo dhan ayaa looga jeeda ee kalluunka gaar ahaan maaha iyo waljaraada ayaxa waayo labadaaba baktigoodu waa xalaal mar haddii xalaal uu yahayna waa daahir weyi oo haddii ay najaas ahaan lahayn xalaal may noqdeen wal aadamiya iyo bani aadamka maydkooda ama gaal ha noqdo ama muslim ha noqdo kufaarta ilaahay markuu yihi inama almushrikuuna najas najaasadaasi waa najaasa caqadiya caqaad caqiidadooda ayaa najaas weya macnuhu oo caqiidadooda waa in loo laga fogaado oo laga durko sida najaasada looga fogaa looga fogaado oo looga durko inaanay markaa daatadoodu ama laftoodu aanay najaas ahayn waxaa u daliila ninkii thumaama ibnu uthaal la odhan jiray isagoo mushriga rasuulku markuu soo qabtay masaajidka ayuu ku xidhay haddii cayntiisu ay najaas tahayna masaajidka kuma xidheen mar labaadka qofka kaafirkaa qofka maydha waxaa la odhan lahaa waa taabataye inaad maydhato ayaa waajiba ayaa la odhan lahaa ama aada maydho meelihii uu kaa taabtay oo dhan markaa sida saxiixa kufaartu najaasadooda waa najaaso xagga caqiidada ee jidhkoodu najaas ma aha bani aadamka ilaahay karaameeye ayay ka mid yihiin walaqad karamnaa bani aadam wa yugsalu waa la maydhayaa alinaa weelkii min wuluuqilkelbi ayga dhabaqsigiisii baa laga maydhaya walkhinziiri doofaarku hadduu wax ku cabo carabkiisa uu geliyo sabca maraatin toddoba jeer baa la maydhaya oo ixdaahuna midkood ay tahay bituraabi ay maca turaabi ciidi ay la socoto marka ayga rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa xukunkiisu sidaa inuu yahay sheegay idaa shariba alkalbu fi inaaya axadikum falyaqsilhu sabca aygu hadduu wax ku cabo midkiin weelkiisa toddoba jeer ha maydho tahuuru inaa'i axadikum idaa walaga fiihi lkalbu an yaqsilahu sabca maraat uulaahuna bituraab riwaayaadka qaarkoodna ixdaahuna bilbatxaa manaa ama ta u dambaysa ha noqoto ama ta u horeyse hal mar ciidi waa inay la socoto weyi toddobada jeer ee la maydhaayo marka waa waajib toddoba jeer in la maydhaa toddoba wax ka yarna najaasadaasi aygu ku daahir garoobi mayso weliba ciid ayaa la raacinaya ciiddaana qadarkeeda culimadu waxay ku tilmaamaan ciid biyaha dhooqayn karta waa inay tahay oo biyaha midabkooda bedeli karta shardina maaha in ciidda iyo biyaha marka hore laysku qaso shardi maaha in ciidda iyo biyaha marka hore laysku qaso haddii biyaha lagu shubo ciidda laga dabageeyo ama ciidda lagu shubo biyaha laga dabageeyo waa ansaxaysaa doofaarkana waxay uga qiyaas qaateen ayga laakiin sida saxiixa qiyaaskaasi mid saxa ma aha oo doofaarka najaasadiisu waxay la mid tahay najaasooyinka kala uun waxaa sida aynu u leenahay doofaarka qur-aanka ayaa lagu sheegay aw laxma khinziirin fainahu rijsun ilaahay baa yidhi subxaana wa tacaala waktigii rasuulkana calayhi salaatu wasalaam doofaarku waa joogay xayawaanaadka waktigiisii noolaa ayuu ka mid ahaa haddii markaa najaasadiisu najaasada ayga ay la mid tahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrintaa waa caddayn lahaa ama qur-aanka ayaa caddayn lahaa laakiin mar haddii najaasadiisa qur'aanka iyo xadiidkuba uu ka aamusay oo sida ayga najaasadiisa u daahiriya aanu odhan najaasadiisu najaasaadka kale ayuunbay la mid tahay weeyi wayuqsalu waa la maydhayaa min saa'iri najaasaati najaasaadka kale maratan hal mar baa la maydhayaa oo ta'ti calayhi najaasadaasi meesha ka saarta macnaa taglibu calayhi ka qaalib noqota wathalaathatu afdalu saddex in la maydho ayaana afdala wa idaa takhallalat ilkhamratu khamrigii hadduu khal isu bedelo binafsihaa sideeda ay isu beddesho iyadoo cidina aanay beddelin oo wax bedela oo khal u bedela oo khami khamiirkii ka saara cidina iyadoonay ku ridin ama aanay ku shubin tahurat waa daahir garoobaysa taa waxaa ka horraysa horta khamrigu ma najaasba mise waa daahir haddii shay najaasa laga sameeyo dee waa najaas taas hadal kuma jiro laakiin haddii shay daahira laga sameeyo timir laga sameeyo ama cinab ama shaciir iyo wax lamida ma najaas ba sida saxiixa najaas maa waayo daliil inay najaas tahay tilmaamayaa ma jiro waana laba shay oo daahiroo isu tegey laba shay oo daahiroo isu tegay waxaa ka dhashaana waa daahir shaygu inuu xaaraam yahay iyo iyo inuu najaas yahayna waa kala laba oo shaygu isagoo xaaraama ayuu daahir noqon karaa in markaa khamrigu aanu najaas ahayna culimo waaweyn baa ku tagtay oo almuzani uu ka mid yahay saaxibu alimaam shaafici iyo layth ibnu sacad almisri oo afqahu min malik la yidhi markii taariikhdiisa laga warramayey markaa sida saxiixa khamrigu markiisa hore ayaanu najaas ahaynba waa xaaraan laakiin najaas ma aha mar haddii wax daahira laga sameeyey wa in khullilat buu yihi haddii khal laga dhigo biarxi shayin shay tuuristii lagaga dhigo fiihaa lagu tuuray lam tathur daahir garoowi mayso marka culimada le waa najaas waxay sababta ka dhigayaan iskaarka mar hadduu wax sikhaaminaayo waa najaas bay leeyihiin markaa haddii khamrigii siduu u yaala uu isbedelo oo wax sikhaamintii ay ka baxdo oo khal uu isu bedelo iyadoo cidina aanay bedelin marka waa daahir garoobayaaba iyaga laftooda ay leeyihiin laakiin haddii wax lagu rido bedela dee shaygaa lagu ridayna waa la najaasoobay weeyaan macnihiidu ile waa shay najaas lagu dhex tuuray markaa khal markuu isu bedelay dee daahir noqon maayo laakiin sida aynu sheegnay inta uu khamri yahay ayaanu najaas ahaynba faslun wayakhruju waxaa ka soo baxaa min alfarji farjigi waxaa ka soo baxaa halaathatu dimaa saddex dhiig baa ka soo baxa damul xaydi weeyaan ka kood waa dhiigga xaydka macnaha dimaada axkaamtu ay ku tacalluqday dhiigga kasoo farjiga kasoo baxa waa saddexuun damul xayd weeye ka kowaad dhiigga xaydka iyo wanifaasi ay wa damu nifaasi iyo dhiigga dhalmada iyo walistixaadati dhiigga dhabar furanka falxaydu xaydku huwa isagu addamu dhiiggii waya alkhaariju kasoo baxaya min farji lmara gabadha farjigeeda calaa sabiili sixa si caafimaad qaba uga soo baxaayey macnaa xanuunaanu ka keenahay min gayri sababi lwilaadati iyada oo dhalmo aanay sababu ahayn oo haddii xanuun uu ka soo saaro dee waa damu listixaada ayuu noqonayaa haddii wilaada ay sababu tahayna dee waa damu nifaas walownuhu midabkiisuna aswad weeye oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa yidhi idaa kaana damu lxaydi alxaydati fainahu damun aswad yucraf muxtadimun waa mid markaa aswada oo kulul oo ladaac xanuujinna wata oo kulayl iyo xanuunjin aya xanuujin ayuu leeyahy oo damun aswad oo yucraf la garanayo wayo dimaada kale kuma khaldami karo oo dhiigga noocaasi marka uu joogo gabadha uu ka socdo rasuulku wuxuu ku yihi faamsikii can isalaa fa idaa kaana alaakharu fatawada-i wasalli fa inamaa huwa cirqun haddaanu dhiiggu nooca ahayn oo aanu madoobeyn oo aanu rasiin ahayn oo aanu waxa weeyaan kulayl lahayn oo aanu xanuujin wadan waa dhiiggii kale ee damu listixaaba oo isaga salaad u dayn maysid buri rasuulku calayh isalaatu wasalaam waa xidid markaa furmay wanifaasuna huwa damu dhiiggii way alkhaariji way soo baxaya caqiba alwilaada gabadhu markay umusho kadib ka soo baxaayey laakiin sida saxiixa gabadha fooshu markay qabato dhiigga ka soo baxaa walow ilmihii yaanu sooba bixinbe damu nifaas ayuu xisaabsan yahay oo dhiigga sababtiisu ay tahay alwilaada ama qablahaa soo baxo ama bacdaha soo baxee ayaa damu nifaas la yidhaahdaa marka gabadhu inta ay foolanayso dhiigga ka socdaa waa waa waxa weeyaan waa damu nifaas ma tukan mayso mana soomayso walistixaadatu weeye ka saddexaad huwa isagu addamu dhiiggii way alkhaariju ee soo baxaayey fii gayri ayaami lxaydi maalmihii xaydka maalmo aan ahayn iyo wanifaasi maalmihii nifaaska maalmo aan ahayn oo halka uu ka soo baxaana waa ka duwan tahay halka uu ka soo baxayo damulxayd oo damu nifaas damulistixaada dhiigga dhabar furanku waa xidid furmay weeye oo waa xanuun waana dhiig khafiif oo dhiiggan xubnaha kale bani aadamku markay dhaaw dhaawacmaan ka soo baxo oo kale weeyaan bay idhaahdeen culimadu maalmihii xaydkana ma yimaado calaa calaa sabiili sixana uma soo baxee dee gabadhaasi gabadh xanuunsanaysa weeye xanuun baa dhiiggaasi ka keenaaya xagga axkaamta labada dhiiga hore waa isku xukum oo gabadhu tukan mayso ninkeediina xaaraan bay ka noqonaysaa mana soomayso kadalik laakiin damulistixaada gabadhu marka ay xaaladdaa ku jirto dhiigga dhabar furanka waxay la xukum tahay un gabadha daahirkaa bay la xukum tahay oo waa tukanaysaa oo waa soomaysaa oo ninkeedii xalaal bay u tahay waa ka daahira macnaa fii kulli shay gabadha daahirka ayuunbay la mid tahay waxay kaga duwan tahay un salaad kasta waa u weysaysanaysaa marka gabadho haddii dhabar furan uu ku dhaco dhiiggaas uu iska socdo maxay ku kala garanaysaa dhiiggaasi inuu yahay kii xaydka iyo inuu yahay kii dhabar furanka ile kii xaydkuna waa soo dhex gelayahay waxaan leenahay hadday gabadhaasi ay lahayd maalmo go-an oo damul xayd uu ka yimaado tusaale ahaan bisha awalkeeda ama dhexdeeda ama akhirkeeda maalmahaasi ayuunbay maalmihii dhiigga xaydka xisaabinaysaa maalmahaasi markay soo galaan inay gabadh xayday tahay bay isu isu ictibaarinaysaa ama ay kasoo qaadaysaa maalmahaasi markay dhammaadaanna waa maydhanaysaa oo waa tukanaysaa waa soomaysaa walow dhiiggii kala hawa socdabe haddaanay caado go-an lahayn oo ay kala garanayso sifaadka dhiigaga maalmaha sifaadkii dhiigga xaydku ay joogaan dhiigga sifaadkii dhiigga xaydka uu leeyahayna maalmihii xaydka ay xisaabsanaysa maalmaha sifaadkii dhiigga xaydku aanay joogin oo dhiiggu aanu lahaynna waa maalmihii dhiigga dhabar furanka labadaa midnaba haddaanay jirin oo caado go-ana aanay lahayn isla markaa sifada dhiiggana aanay kala garanayn ama uu iskaga dhex darsamay waxa ay u noqonaysaa caadada dumarka ay la nooshahay ee ay la dhalatay oo maalmaha dumarka ay isku meel joogaan ee isku ay qaraabadayin ay xaydaan ayuunbaa iyaduna maalmihii xaydkeeda ay xisaabsanaysaa maalmahaasi markay dhammaadaan iyagoo ay daahirsadaanna iyaduna waa daahirsanaysaa oo dhiiggaa markaa socdaana dhiiggii dhabar furanka inuu yahay ayuunbay kasoo qaadaysaa wa aqalul xaydi xaydka waxa u yar yowman waleyla ayaa u yar habeen iyo maalin wa akharu inta u badan macnaa inta u yara u socda waa habeen iyo maalin wa akharu inta u badanina hamsata cashara yowman waa shan iyo toban hadduu shan iyo toban ka bato waa dhiig kale macnaheedu wey waa dhiiggii dhabar furanka haalibuhu inta u badanna ama sida u badan yahayna sittun waa lix maalmood aw sabcun ama toddoba wa aqalu nifaasi nifaaska inta u yari laxdatun waa ilbiriqsi macnaa waa madja hal hal mar dhiig ay soo tufto wa akharuhu intiisa u badana situuna yowman waa lixdan maalmood wa haalibuhu sida u badan yahayna arbacuuna yowman waa afartan maalmood inuu socdo wa aqalu uhri uhrigii waxa u yar bayna alxaydatayni muddadii gabadhu ay daahirka ahayd ee labada xayd udhexaysa waxa u yar khamsata cashara yowman walaa xadda liakarihi intiisa u badanina xad ma laha oo haddii gabadhu sanadkiiba hal mar ay xaydo dee sanadka intii kaleo dhan daahir bay ahayd weeyaan macnuhu wa aqalu zamanin muddada u yaro taxiidu fiihi lmaratu gabadhu ay ku xaydaa tiscu siniina sagaal sannadood weeyi oo sagaal sannadood hadday ka yar tahay dhiigga ka yimaadaa dhiiggii xaydka maaha waa damu fasaad weeyaan macnaheed oo salaad iyo soom uga tegi mayso sidaasi ayuu ka wadaa marka taqdiiraadkan sheekhu uu sheegay oo weli xaydka habeen iyo maalin baa u yar shan iyo toban baa u badan labada xayd inta udhaxaysa shan iyo toban ayaa ayaa u yar wax daliila ma laha waa taqdiiraat uu leeyahy waxay ku dhisan tahay alistiqnaa watatabuc alxawaadith dhacdooyinka dumarka markii la eegay ee la raaraacay ayuunbaa ayuunbaa lagala soo baxay taxdiidaadka ama xadaynta noocaasiya walihaada waxaynu leenahay maadaama damul xayd uu ku dhici jiray dumarka iyo ka nifaaskuwa waktigii rasuulka calayh isalaatu wasalaam oo rasuulku aanu xad u yeelin intiisa u yar iyo inta u badan iyo labada xayd inta udhaxaysa iyo daada u yara gabadhi ay ku xaydi karto mar haddaanu rasuulku xad u yeelin waxaa loo noqonaya in ilaa caadati nisaa gabadh waliba caadadeediiyo sida ay u baratay ayay u noqonaysa haddii gabadh caadadeedu ay tahay inay saacadun xaydo dee odhan mayna xayd maaha idaa kaanat hada caadatuha haddii gabadh caadadeedu ay ka fara badan tahay toddoba maalmoodoo sideed ay xayddo bishiiba ama sagaal dee odhan mayno maalinta sideedaad iyo maalinta sagaalaad xayd maaha odhan mayno haddii sifaadkii dhiiggii xaydka uu leeyahy ama caadadeeduba sidaasi ay noqotay haddii waxa weeyaan zaman wakti gaara ama meel gaara iyo cimilo gaara dumarku ay xaydaan iyagoo sagaal jir ka yar dee odhan mayna waxaana xayd maaha calaa kulli xaal sida uu yidhi alimaam ibnulmundir oo ka mida muxadithii ashaaficiya fii kitaabihi aliqnaac masaladaasi caadatu nisaa bay u noqonaysaa maadaama shareecadu qadar iyo xad aanay u yeelin wa aqalu lxamli uur inta u yarina sittata ashhur waa lix bilood inta u yara gabadhi ilmaha calool ay ku sidi karto wa akharu inta u badanina arbacu siniina afar sannadood wey wa qaalibuhu siduu uurku u badan yahayna tiscatu ashhurin waa sagaal bilood marka waxaa u daliila lix bilood wax ka yar inaanu ilmo ku dhalan karin qowlka ilahi uhi wa xamluhu wa fisaaluhu halaahuuna shahra ilaahay wuxuu aayaddan ku tilmaamay ilmuhu intuu caloosha ku jiro iyo inta naaska lagaga daynayaa soddon bilood inay tahay soddonkaa bilood waxaad ka jartaa labadii sannadoodee la nuujinayo ilaahay uhi wa fisaaluhu fii caamayn soddonkii bilood markaad afar iyo labaatan jarto maxaa soo hadhay lix baa soo hadhay markaa xamliga inta ugu yari waa lix bilood maalintii ninka ay is arkeen laga bilaabo lix bilood marka ay ka soo wareegaan ilmaha gabadhaasi ay dhasho macnaa ninkaasi isaga ayaa leh ayaanu odhan anigu sagaal bilood mabaan qabin ama toddoba biloode siday suurtagal ku tahay in waxa weeyaan lix bilood ay waxa weeyaan ilmayagu dhasho yaanu odhanin inta u badan sheekhu wuxuu tilmaamay afar sannadood inay tahay taa iyada shareecadu ma xadayn laakiin waaqaaci iyo dhacdooyin culimmadu ay arkeen iyun bay xadayntaa ka qaateen imaamu shaafici wuxuu tilmaamay inuu arkay dad afar sannadood caloosha ku jiray imaamu malikna wuxuu lahaa imra'atu jaarina maxamed bn cajlaan waa imra'atu sidqin wa zawjuha zawju sidqin waxa uu yidhi waqad xamalat arbacata abtunin fii itnay cashara sana gabadha ninkan aanu jaarka nahay maxamed bnu cajlaan waa gabadh looga qaateen oo run lagu yaqaan ninkeeduna waa saas oo kale laba iyo toban sannadood ayay afar carruura ku dhashay oo mid walba afar sannadood caloosha ay ku siday cafwan saddex carruura mid walba afar sannadood ayaa caloosha ay ku siday marka saas oo kale ragga qaarkood taraajimtooda iyo taarikhdoda culimadu markay ka warramaya waxay idhahdaan afar sannadood buu caloosha ku jiray sida daxaak oo kale sheekha la idhahdo oo isagoo qoslayo o ilkale ayaabu soo dhashayba cumrigiisii qayb dhowr oo kamida caloosha ayuu kusoo qaatay marka calaa kulli xaal taasi waxa ay ku xidhan tahay wixii la arko haddii intaa in ka badan ilmo caloosha ku jiro la arkana dee iyada lafteedu waxa weeyaan waa arrin dhacday oo la odhan maayo hadduu shan sannadood caloosha ku jiro lama odhanayo wax jira ma aha wayaxrumu waxaa xaaraan ku noqonaya bilxaydi xaydka sababtiisa iyo wanifaasi nifaaska sababtiisa tamaaniyatu ashyaa oo gabadhii markay dhiigga xaydka leedahay ama dhiigga nifaaska sideed shay baa xaaraan ka noqonaya buuri alsalaatu weeyaan arrinta koowaad waana la isku waafaqsan yahi oo rasuulku wuxuu yidhi alaysat idaa xaadat lam tusalli walam tasum gabadhu miyaanay ahayn ta markay xayddo aan tukanahayn aan soomahayn wa soomu soomkina xaaraan buu ka noqonayaa oo uma banaanaba gabadhu inay tukato waa dembaabaysa hadday tukato iyadoo xayd leh iyadoo xayd leh hadday soomtana waa dembaabaysa wa qiraa'atu lqur'aani baa xaaraan ka noqonaysa laakiin xadiidka masaladaa kusoo arooray xadiid صaxiixa maaha laa yaqra'u اlqur'aana aljunub wاlxaaid ama laa yaqra'u اljunub wاlxaa'idu shayئa min alqur'aani waa xadiid daciifu wey walihaada waxaynu leenahay gabadhu markay xaydka leedahay qur'aanka dusha waa ka akriyi kartaa oo daliil ka mancinayo o u diidaya ma jiro oo qur'aanku wuxuu ka mid yahay ilaahay xuskiisa ilaahayna xuskiisa in la farabadiyo ayuu dadka amray daliil cad oo markaa noocaa xuska ilaahay ugu sharafta badan gabadha xaaladda u diidayana lama hayo wamasulmusxafi musxafka taabashadiisina xaaraan ayay ka tahay waa sida saxiixa wey laa yamasuhu ila almutaharuun buri ilahay musxaf wakadalika rasuulku wuxuu yihi allaa yamasana alqur'aana ilaa taahirun waana sida saxaabada rasuulka ka ansaxday oo sidaasi aan ahayni kama aanay ansixin culimada qaarkoodna ijmaac baabay kusoo naqliyeenba sida imaamu axmed iyo isxaaq ibnu rahawaya ijmaac sukuuti ayaa taabiciinta ay kasoo naqliyeen marka ma banaana gabadhii xaydka lahayd kitaabka qur-aanka inay taabato wa xamluhu qaadistiisuna xaaraan ayay ka tahay marka isagoo meel iska yaalla inay taabato hadday xaaraan ka tahay inay gacantaba ka buuxsato ay qaadaa min baabi alawlaa ayay xaaraan iyaduna uga tahay laakiin waa u banaantah inay qaado ida kaana fii shantatin aw fii calaaqiyatin wa naxwiha haddii uu ku jiro shandad lalaad lalaadinayo oo sida leh ama bac oo kale ama kiish waa la qaadi karaa bay dhahan culimadu wa dukhuululmasjidi masaajidkii inay gasho ayaa xaaraan ka ah daliil markaa ka xaaraantimeynaya ma hayno rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam markii caaisha sijaayadda masaajidka uu uga dirtay ay tidhi innii xayd wuxuu ku yihi ina xaydataki laysat fii yadiki aayadda qur-aanka ee culimada qaar ay deliishadeen oo a ilaa caabiri sabiil aayaddaasina junubka ayay kusoo aroortay xaa'id ka hadli mayso walaa shaka ana amra alxaa'id ashaddu min amri amra alxaydi ashaddu min amri ljanaaba waayo janaabada qofku isagaa ikhtiyaar u leh inuu iska suuliyo oo dee maydhasha ayuunbay ku siman tahayba laakiin xaydkii gabadha intaa uu ka socdo macnaa haddii ay si kasta u maydhato dee xaydkii waxa weeyaan xukunkiisii kama rafcismayo kama dulqaad maayo marka loogama qiyaas qaadan karo janaabada xadiidka odhanaya laa uxilu lmasjida lixaa'idin walaa junubina waa xadiid daciif oo sanadkiisa gabadh majhuulada ayaa ku jirta oo isna lama deliishanayo watawaafu tawaafkiina xaaraan buu ka yihi oo caaisha markii ay xayday rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yihi isnacii maa yasnacu lxaaj hayra an laa tatuufii bilbeyt wax allaala wuxuu sameeyey qofka xajiyaya samee oo acmaasha xajka ka mida laakiin kacbada ha ku dawaafina iska ilaali walwat'u galmadiina xaaraan bay ka tahay walistimtaacu raaxaysigii bimaa shaygii ku raaxaysanaya ninku bayna surati u dhaxeeyey xundhurteeda iyo warukbati jilibkeedana xaaraan weeye waxay markaa taa u deliishanayaan xadiidka uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi markii la weydiiyey ninka maxaa gabadhiisa xalaal ugaa markay xaa'id tahay laka maa fawqa alizaar dumarkiisu markay xaa'id yihiinna wuxuu amri jiray inay soo guntadaan dabeetana rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa mubaasharayn jiray marka xadiidka odhanaya isnacu kulla shay ila nikaax wax walba sameeya oo xalaal marka hore idinka ahaa galmadii mooyaane xadiidkan ayaa qaydaya bay leeyihin oo bimacnaa ku qaydaya wixii guntiga ka sarreeya wa yaxrumu waxaa xaaraankaa cala ljunubi qofkii junubkaa khamsatu ashyaa shan shay asalaatu salaadii xaaraan bay ka tahay faralkeedii iyo sunnaheediiba isagoo junuba ma tukan karo wa qiraa'atu lqur'aanna xaaraan bay ka tahay oo aayadday u deliishanayaan laa taqrabu salaata wa antum sukaara xataa taclamuu ma taquuluun walaa junuban ila caabirii sabiilin xataa taghtasiluu wa qiraa'atu lqur'aani markaa qur'aanka inuu akriyo daliil ka mancinayaa ma jiro xadiidka masalada ku cadna inuu daciif yahay baynu tilmaanay wamasu lmusxafi musxafka inuu taabtaana xaaraan bay ka tahay iyo wa xamluhu inuu qaadaa taasi waa sax wey sacad ibn abilwaqaasna waxaa ka ansaxday iyadoo inankiisii muxamed kitaabka u hayo qur-aan uu ka dhegaysanayo inuu inankiisii weyse jabay dabeetana u ihi kitaabka dhigo orodo waxa weeyaan soo weysayso markaa qof aan daahir ahayn tahaaro dhamaystiran musxafka ma taaban karo xataa qofku haddaanu weyse qabin junubka iyo xaa'idka hadalkoodaba daayo waxaana sacad ibnu abi waqaas uu yihi aharkuna waa saxiixe taabashadiisa ayaa naloo diiday ee qiraa'adiisa nalooma diidin marka taasi waxay noo tilmaamaysaa saxaabadu qofka muxdidka inay u ogolaayeen qur-aanka inuu dusha ka akriyo lakiin musxafka inuu taabto ayaanay u ogolayn watawaafu tawaafkiina xaaraan buu ka yihi oo salaada ayay uga qiyaas qaadanayaan maadaama tawaafka salaada lagu shabahay walubthu fi lmasjidi masaajidka inuu ku nagaadaana xaaraan bay ka tahay buuri xadiidkan kusoo arooray waa daciif sidaynu tilmaanay aayadda qur-aanka ayaa culimada qaarkood ay daliishadeen walaa junuba oo salaada masaajidkii baa looga jeeda bane laa taqrabu salaa ay makaana salaa idinkoo maraya oo dhex maraya oo ka gudbaya mooyaane ha ku nagaanina wayaan bay idhahdeen macnuhu laakiin sida saxiixa aayaddu laba tafsiir bay leedahay tafsiirka labaad baa rajaxan oo ah in salaada lafteedii loo jeedo waloley salaada ha u dhowaanina idinkoo junuba ilaa inaad tihiin ilaa aada maydhataan ilaa inaad musaafiriin tihiin o oo caabiru sabiilka musaafirkii baa looga jeedaa oo markaa aada biyo wayda weydaan min ajli safar oo markaa salaaddii waad u dhowaan kartaan idinkoon maydhan oo waad gebagabaysanaysaanun waxaana saciid ibnu mansuur sunantiisa uu ku wariyey can cataa oo taabici ahaa inuu arkay rag ka mida saxaabadii rasuulka oo masaajidka fadhiya wahum wahum mujnibuun iyagoo janaabo leh markaa saxaabada rasuulka qaarkoodna masaajidkaabay seexan jireen oo ibnu cumar isagoo cazaba oo doob ayuu masaajidka seexan jiray wa kadalika ahlu sufa masaajidka ayaa hoy u ahaa haddii junubka markaa aan loo ogolayn masaajidka inuu galana dee rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo u caddayn lahaa wa yaxrumu waxaa xaaraankaa cala lmuxditsi qofkii aan weyse qabin halaathatu ashyaa asalaatu salaadii iyo watawaafu tawaafki iyo wamasul musxafi musxafka taabashadiisii iyo waxamluhu qaadistiisii markaa qadiyadda kollay tawaafka nadar baa ku sugan tawaafka tahaaro miyaa loo shardiyaa laa shaka in loo shardiyo macnaa tahaara min dami lxayd oo kayra anlaa tatuufii bilbeyt buu uri rasuulku calayh isalaatu wasalaam laakiin qofku isagoo tahaara min alxadathi alasgar miyaa loo shardiyaa isagoon qofku wayse qabin ma tawaafi karaa culimadu taa waa isku khilaafeen culimada tawaafka tahaarada yar ama tahaara min alxadath alasqar u shardiyey waxa ay markaa u daliishadeen xadiidka uu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam altawaafu bilbeyti salaatun ilaa anahu rukhisa fiihi alkalaam tawaafka kacbada lagu dawaafaya waa salaad laakiin qofku inuu hadlo ayuun baa loo ruqseeyey marka waxay leeyihin mar hadduu rasuulku tawaafkii salaad ku sheegay dee salaadana waxa weeya waxaa loo shardiyaa tahaaro dhamaystiran baa loo shardiyaa laakiin waxaan leenahay tashbiihu maaha min jamiici lwujuh tawaafki iyo salaadu dhinac walba isku mid bay ka yihiin dee maaha xadiidka macnihiisu ee meelaha qaarkood bay isku mid ka yihiin waxaanay isku mid ka ahayn waxaa kamid a inoo muuqdaba dee salaada qofku isagoo soconaya ma tukan karo ilaa daruura inay keento mooyaane tawaafkiina qofku isagoo soconayu tawaafaya salaada qofku kacbada kama jeesan karo iyadoo daruura keenta mooyaane tawaafkana waa kan ka jeesanaya marka istidlaalka noocaas ee tashbiihaasoo qura la deliishanayaa aada uma xoog badna weliba iminka casrigeennana mashaqa iyo dhibaata ayaaba ka dhalanaysaba haddii la dhaha qofku isagoo wayse qaba mooyaane yaanu dawaafin qofkii xajka tegay ayuun baana taa dareemi karaa oo qofku waa waxa weeya waa weyse jabaya isagoo dawaafaya hadduu is yidhaahdo soo weysayso waxaa laga yaabaa inay saacada ku qaadato tacab iyo mashaqo iyo dhibaato uu kala kulmo walihaada ayaa bacdu asxaabi almadaahib ay taxayulaan oo xeelada ay isticmaalaan nin turkiya oo asalkiisu suuri yahay ayaa masjidulxaraam aan ku kulanay markaasaa wuxuu waa isiro waraysanay oo wuxuu igu ihi shaafici baan ahay waxaan ku uhi bal waxaad ka warantaa shaaficiyadu waxay qabaan gabadha taabashadeedu inay weysada buriso iminka markaad dawaafaysana rag iyo dumarku waa kuwa isdhex qaadaya oo kollay gabadhun baa gacanta ama jidhkaaga meel kale ay ku dhacaysaa waxa kaloo ay qabaan baan ku idhi in qof aan wayse qabin aanu dawaafi karin markaa maxaad yeeshaa wuxuu igu yidhi markaan dawaafka sii gelaya waxaa niyooda inaan xanafi ahay dumarka taabashadooda aanay iga jabin ahayn waysada markaan kasoo baxana shaaficiyadaydi baan ku noqdaa buuli markaa taasi waa taxayul taasi socon mayso wuxuu waa xukum sharciya weyi oo madhabkaasaan haystaa ee madhabkaa ma haysta kaa saari maysa arrintu waxay ilaahay baa loogu cibaadaysanayaaye in sidaa aad diin u aragta mar walba aad ku dhaqanto ayaa waajib noqonaysa kitaabu salaa salaada kitaabkii ka hadlaya kani weeye asalaa fi luga luqa ahaan waa adducaa baryada ayaa la idhahdaa salaad sharcanna waa atacabudu lilahi subxaana wa tacaala biaqwaali wa afcaali muftataxa bitakbiir mukhtatama bitasliim salaad waxaa la ydhaha sharci ahaan in ilaahay loogu cibaadaysto hadallo iyo ficillo ku bilaabma allahu akbar kuna dhamaada assalaamu calaykum salaadtaas ayaa la idhahdaa asalaatu lmafruudatu salaadaha faralkii khamsun shan weeyaan buu yidhi salaadaha faralkii waa shan waa siday ku tegeen jamaahiir lculamaa xanafiyadu salaadaha faralkaa lix bay ka dhigaanoo manaa witriga yidhaahdaan waa waajib salaadaha waajibkii waa shan bay yidhahdaan laakiin sida saxda ah witrigu waa sunnae waajib maaha adduhur weeyaan salaada koowaad markaa muxuu duhurka ugu bilaabay muxuu duhurka ugu bilaabay laba sababood oo weyn sababta koowaad ilaahay subxaana wa tacaala salaadaha markuu sheegaayo duhurka ayuu ku bilaabay aqimi salaata liduluuki shams lizawaali shams qoraxdu markay suusho xagga dhicitaanka ay u ilato salaada og marka salaada duhur buu ilahay xaggii sheegista ku bilaabay markii malaku jibriil rasuulka uu ka daba yimi ee waqtiyada salaada uu barayeyna salaadii u horreysay ee uu tukiyey waxay ahayd salaatu duhur saasi awgeed baa culimada qaarkood salaada duhur ay ku bilaabaan saad kitaabkan ku aragto qaarkoodna salaada subax ayay ku bilaabaan oo waxay idhahdaan waa awalu salaa marka maalinta la eego dee waa salaada u horreysa weeye wa awalu waktiha waktiga duhurka waxaa u horeeya zawaalu shamsi qoraxdu markay samada bartankeeda xaggaa dhicitaanka ay uga iilato oo xagga dhicitaanka ay u leexato taana waa la isku waafaqsan yahay axaadiid fara badanina macnaha noocaasiya ayaa ay tilmaantay oo ay tusisay axaadiida mawaaqiitu salaa waxa weeyaan ka waranta marka maxaa lagu garanaya ila haddaad sidaa u eegto waxaa laga yaabaa inay indhaha u qiyaasi kari waayaan qoraxdima bartankay joogtaa xagga dhicitaanka ay u badatay xaggii ay kasoo baxday u badantay waxaa lagu garanayaa bidilli harhka ayaa lagu garanaya oo hargalabeedkii mar hadduu soo rogmado oo harhkii xaggani uu bilaabmo qoraxdu intay xaggaa jirto xaggaa intay u badan tahay harhkii subaxa ayaa noqonaya marka samada bartankeeda ay gaadhana harhkaasi waa istaagaya markay samada xagga dhicitaanka uga leexata ama uga iilatana hargalabeedka ayaa bilaabmaya marka hargalabeedka ama harqodaalkaasi marka uu bilaabmo waktigii duhurku waa soo galay wa aakhiruhu waktiga u dambeeyana idaa saara waa markuu noqdo dillu kulli shayin shay kasta harhkiisu mithlahu isagoo kale oo uu leekaado shay walba harhkiisu bacda dilli zawaal harkaa shay kasta leekaadayoo oo ka bilaabmaaya harhkii waxa weeyaan har subaxeedka ka hadhay inta ka dambaysa oo waxaynu ogsoonnahay mar qoraxdu samada bartankeeda ayay marta marka har subaxeedkii waxba kama hadhaan oo gondahaaga ayuu ku dhammaanay ku baaba'aya dabeeto markay xagga dhicitaanka uelat u iilato hargalabeedkii baa bilaabmaaya marka xaaladaas oo kale har la kala reebreebayaa ma jira harkaagu markuu ku leekaado waktigii duhurku uu baxay laakiin qoraxdu hadday jiha aljunuubiya marayso xagga koonfurta ama aljiha ashimaaliya xagga waqooyiga waxaynu ogsoonnahay harhkii subaxu isagoo weli aan dhammaan oo qaybi ay ka harhsan tahay oo hadday koonfur maraysana xagga waqooyi uu kaa xigo haddii ay waqooyi maraysana xagga koonfureed uu kaa xigo ayuu waktu zawaal u dhacaya marka harhka la xisaabinayo intaa qoraxdu ay suusho iyadoo marka horeba joogtay lagu tirin maayo weeyaan macnihiidu oo haddii tusaale ahaan harkii subaxa oo shan sentimitir ay ka joogaan qoraxdu ay suusho waktigii duhurku wuxuu baxayaa markuu harkaaga ku leekaado shan sentimitr shan sentimitir oo dheeraadina ay raacaan oo bimacnaa har subaxeedka inta ka hadhay harhkan waxa weeyaan la leeyahay markuu ku leekaado waktigii duhurku dhammaaday lagu xisaabin maayo walcasru salaada casarna waa salaada casar salaada labaad wa awal waqtiha waqtigeeda marka u horeysaana waa aziyaadatu calaa dilli lmithli marka dheeraad uu ku darsamo harhkii ku leekaaday laakiin ziyaadada adiladu ma sheegin oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay harhku markuu ku leekaadaa inay tahay waktiga duhurku halka uu ku dhammaado iyo waktiga casarku halkuu ka bilaabmo walow ziyaadaba yaani raacin marka waxaanu leenahay waktigaasi qofkii salaada duhur ku jiray harhkiisu markuu leekaaday hadduu ka baxo asalaamu calaykum uu yidhaahdo isla markaana mid salaaddii casar gelaya oo allahu akbar salaaddii casar la yidhaahdo mid salaaddii casar uu yidhaahdo mid waliba salaadaa waktigeedii buu tukaday marka harku markuu ku leekaada waa nihaayada waktigii duurka iyo bilowga waktigii casarka wa aakhiruhu waktiga u dambeeya waktiga casarkuna fi likhtiyaar ay fi waqti likhtiyaar waktiga ikhtiyaarka marka la eego waqtulikhtiyaarka waxay uga jeeda waktiga afdalkaa ee fadliga badan ilaa dili lmithlayn waa ilaa harhkaagu markuu kugu labalaabo oo waktigii afdalku waa joogaa ilaa harhku uu kuleega uu kugu labalaabmayo oo mithlayn uu noqonayo wa fi ljawaasi wa fii waqti ljawaasina ilaa guruubi shams oo salaadii casar waa bannaan tahay inta aanay qoraxdu dhicin waman adraka rakcata min min alcasri qabla an taqruba ashamsu faqad adraka alcasra buri rasuulku calayhi isalaatu wasalaam qofka salaaddii casar ka soo gaadha ragcad oo ragcad tukada iyadoo weli qoraxdu aanay dhicin salaaddii casar wuu soo gaadhay walow saddexdii kalaba ha tukado iyadoo qoraxdu dhacday laakiin waktigaasi dadka ahlulacdaarka ayuunbaa tukan kara amaba se aan dembi iyo dhaleeco aan ka qaadahayn haddii ay tukadaan manaa qubayl almaqrib waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaat lmunaafiq ayaa taa uu ku sifeeyey salaada casaree la tukanayo markay qoraxdu liiqa ay dhigto walmaqribu weeyaan salaada saddexaad waqtuha waqtigeeduna waaxidun waa mid qura buu yihi oo iyadu wakti bilow iyo wakti dhammaad male hal waqtun bay leedahay bui waa waktigeedu guruubu shamsi waa markay qoraxdu dhacdo wa bimiqdaari maa waxaana waktigeeduu joogaa qadarka inta yu-adinu eedaamayo yatawada u weysaysanayo wayasturu lcawrata cawrada uu asturayo wayuqiimu salaata salaadii uu aqiimayo wayusalli uu tukanayo khamsa ragcaad laba ragcadood oo ka horeeya iyo maqribka iyo iyo saddexdii maqribka marka sidani waa sida uu madhabka jadiidka ee shaafici waxa weeyaan uu yahay laakiin madhabkiisa qadiimku wuxuu ahaa inuu maqribku sida salaadaha kale leeyahay wakti uu bilaabmo iyo wakti uu dhammaado waqtigiisu muwasac uu yahay bal imaamu nawowi raximah llahu tacaala majmuuca wuxuu ku yidhi madhabka shaafici ee jadiidkii waxa weeye in salaada maqrib waqtigeedu waasic uu yahay waayo masaladaa wuxuu ku xidhay buu ihi bisixati alxadiid oo shaafici wuxuu yidhi xadiidka ku soo arooray in salaada maqrib ay laba waqti leedahay sida salaadaha kale oo waqtigeedu waasic uu yahay hadduu ansaxo sidaasi ayaa ii madhaba waana ansaxay xadiidka oo imaam muslim baa warinaya oo waqtu salaati lmaqrib maa lam yaqib ashafaq buu uri rasuulka calayh isalatu wasalaam salaada maqrib waktigeedu waa taagan yahay inta aanay qarsoomin casaankii casuustii qoraxdu halkii ay ka dhacday ay kaga tagtay marka casaankii qoraxdu halkii ay ka dhacday ay kaga tagtay inta weli uu joogo waktigii maqribku waa jooga waya macnaheedu sidaasi ayaana shaaficiyi madhaba buu ihi hadduu xadiidku ansaxo xadiidkuna waa ansaxayba waxay markaa xujaysanayaan culimada yidhi waktigeedu waa waaxid xadiidka jaabir ee ka warramaya rasuulku inuu inuu jibriil rasuulka baray waktiyada salaada laba maalmood buu rasuula kusoo noqdayo maalintii hore salaad walba wuxuu tukiyey waktiga u horeeya maalintii labaadna waktiga u dambeeya dabeetana wuxuu ku yidhi alwaqtu maa bayna haadayn waktigu waa labadaa inta ka dhaxaysa laakiin salaada maqrib labadii maalmoodba isla hal wakti ayuunbuu tukiyey bay yidhaahdeen taa markaa waxaa lagaga jawaabay waxaa la yidhi axaadiidan tilmaamaysa salaada maqrib inay joogto intaan casaankaasi aanu dhicin oo aanu baabi'in madiine ayay ahayd rasuulku isagoo madiine jooga ayuu yidhi xadiidkaasina fii maka ayuu ahaa axaadiidan ayaa markaa dambaysayba oo markay ugu yartay waxaa la odhan karaa waa ziyaada waa dheeraad ayaa waa awqaaddii salaada axaadiidan ay ku dartay mar labaadka waxaa taa tusinaya waxaa sugnaatay rasuulku salaada maqrib inuu ku tukaday suurat lacraaf suurat lacraafna waa suurad aada u dheer haddii la idhaahdo waktiga maqribku sidan ayuu u kooban yahayna dee waxay noqonaysaa inaan suuradaha dhaadheer aan lagu tukan karin oo qofka suuradaha dhaadheer ku tukadaa waktigeedoo baxay uu tukanayo marka calaa kulli xaal sida shaafici uu sixatu lxadiid ku xidhay a'imada shaaficiyada muxaqiqiintiina ay doorteen sida nawowi oo kale axaadiida rasuulkuna ay tusinaysaa waxa weeye waktiga maqribku inuu muwasac yahay oo maqribku uu joogo inta aanu qarsoomin casaankii qoraxdu ay kaga tagtay jihadii ay ka dhacday wlcishaa weeyaan salaada afraad wa awal waqtiha waqtigeedana waxa u horeeya idaa gaaba marka uu qarsoomo ashafaq alaxmar quruskaa cas ama casuustaa qoraxdu ay kaga tagtay halkii ay ka dhacday mar markuu qarsoomo waqtigii cishaayiga ayaa soo galay wa aakhiru waqtigiisa u dambeeyaana fi likhtiyaar ay fii waqti likhtiyaar waqtiga ikhtiyaarka afdalka marka la eego ilaa thuluthi leyli weeye bal xataa sida raajixa cinda ala'ima shaaficiya ilaa nisfi leyl bay yidhaahdeen ilaa habeenka kala barhkiisa waktigii ikhtiyaarku waa joogaa oo dee axaadiida ayay kusoo aroortay rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyadoo nisfu leyl la joogay inuu yidhi lawlaa an ashuqa calaa ummatii la akhartuha ina hada lawaqtuha buri rasuulka alayh salatu wasalam axaadiis badanoo bukhaari iyo muslim ba ay warinayaan ee macnaha noocaasi uu kusoo aroortay wa fi ljawaasi wa fii waqti ljawaas waktiga ay bannaan tahay laakiin laga fadli badan yahayna ilaa tuluuci alfajri thaani ilaa waaga labaad alfajru saadiq la dhaa uu ka dilaacay weeye taa maxay u daliishadeen waxay u daliishadeen xadiidka uu yihi rasuulku inahu laysa fi nawmi tafriid inama tafriidu calaa man lam yusali salaata xataa yaji'a waqtu salaati اlukraa rasuulku wuxuu yidhi hurdada gaabini kuma jirto qofku xaqi salaada uu ka gaabiyey haddii hurdo ay ku dhacto laakiin gaabintu waxay ku jirtaa iyo gaboodfalku inuu salaadii ogaan dib ugu dhigo ilaa ta kale waktigeed uu soo geliyo marka waxay leeyiin waktigii cishaayigu waa joogaa ilaa salaada ku xigtoo salaada subaxa waktigeedu uu soo gelaayo waxaan leenahay maya xadiidku sidaa daliiluma ah oo hadduu daliilu noqon lahay waktiga cishaayigu joogo ilaa uu soo gelayo waktiga subaxu wuxuu daliilu noqon lahaa waktiga subaxuna inuu joogo ilaa waktiga duhurku uu soo gelayo marka sida aanu daliil ugu ahayn in subax la tukan karo ilaa inta duhur ka soo gelayo ayaanu daliil ugu ahayn in cishaayi la tukan karo ilaa salaada subaxay kasoo gelayso waxaanu leenahay xadiidkani kum umuu soo aroorin ama ujeeddadu rasuulku ka lahaa may ahayn inuu xadido awqaatu salaa ee wuxuu rasuulku tilmaamaya in salaada inaan waktigeeda laga saari karin ayunbuu rasuulku ka warramayay walihaada waxaa la qaadanayaa axaadiida ku cad waktiga cishaayiga u dambeeya inuu yahay markuu habeenku kala badhmo oo axaadiidta markaa masaladaasi ay ku caddahayna waa fara badan yihiin oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam nisfu leyl kama dhaafin waqtu lcishaa'ina ilaa nisfi leyl inuu yahay buu rasuulku tilmaamay marka markaa qoraxdu ay dhacdo laga bilaabo ilaa marka waaga berigiisa habeenku waa intaas intaa saacadda kala badho marka la gaadho waktigii cishaayigu waa baxay khalaas wuxuu yihi sheekhu raximah llah wasubxu weeye salaada shanaad wa awalu waqtihaa waqtigeeda u horeeyana tuluucu lfajri thaani waaga labaad fajru saadiqa loo yaqaanaa waa inuu dilaaco waana waaga sidaa u gudban weeye ee caddaankiisuna marba mara ka dambaysiyo iftiinkiisu uu soo kordho waxaa ka horeeya mid fajrulkaadib la yidhaayo sida dubka waraabaha ama yeyga oo kale sidaa u taagan oo marba marka ka dambaysana iftin yaroo sidaa u taagan oo marba marka ka dambaysana sii daciifa kaa salaad laguma tukado suxuurna laguma joojiyo ee fajru saadiqa weeye waagaa labaad ka marka uu dilaaco waqtigii subaxu uu soo galay wa aakhiruhuna waktiga u dambeeya fi likhtiyaar ay fii waqti likhtiyaar marka laga hadlayo ila lisfaari weeye ilaa waagu si fiican uu caddaanayo wa fi ljawaasi ay wa fii waqti ljawaasna ilaa tuluuci shamsi weeye ay wa aakhiruhu fi ljawaas ay fii waqti ljawaas waa ilaa tuluuci shamsi qoraxdu mar hadday soo baxdo waktigii subxu waa dhammaaday maa lam tatluca ashams ayuuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka waktiyadaa salaada shareecada oo xadiday waxaa ka soo horumarin kara uun qofka musaafirka ah ee jamcu taqdiim samaynaya ama haddii cudurdaar kale uu jiro sida roob oo kale jamcu taqdiim waa la samayn karaa laakiin biduuni cudrin sharciyin waktigeeda ka hor haddii la tukado salaadaasi ansixi mayso waayo waktigu waa shardi shuruudda salaada ka mid ah waktigeedana waxaa ka dib dhigi kara oo loo ogolaya inuu tukado iyadoo waktigeedu uu baxay qofka niyeysan inuu jamciyo salaada kale ee ka dambaysa mar uu la tukado ayaa duhurkii dib u dhigi kara ama maqribkii dib u dhigi kara sidaas oo kale qofka cudurdaar waktiga uu ku dhaafay qofka ilaabay amaba se hurdo uu ku dhaafay laakiin qofka salaada waktigeedii ogaan uga saara waa dembaabay bal islaamnimadiisaabaa la ysku haystaa culimada qaarkood waxay dhahn sida isxaaq ibnu rahawaya oo imaamu axmed saaxiibkii ahaa salaad qura qofka ka taga xataa yakruja waqtuhaa ilaa waqtigeedu uu ka baxo faqad kafar waa gaaloobo diintiiba waa ka baxay halistaasay markaa ay leedahay waan qallaynayaana sheekhow kaa socon mayso jilaalkiina geelaygaan raacanaya salaada waan iska daynayaa gugaan markaa intaan masaajidka tuulada galo salaadihii saddexda biloodee jilaalka ay dhaafay aan qallaynaya hada laysa min addiin waa tagyirun lidiin ilah diinta ilahay baad bedelaysa ilahay baa yihi ina sala ina salaata nacam ilahay baa subxaana watacaala wuxuu yihi fi lqur'aani alkariim markuu salaada ka warramayey ina salaata kanat cala lmu'miniina kitaaba mawquuta ay fardan mawquuta waa faral waktiyeysan marka haddaad waktigeedii ogaan u dhaafiso wakti kale aan iska tukanayaa ilaahay ka aqbali maayo ilaahay unu toobadkeen oo dembiga mar dambe ha ku noqonin sunayaashana farabadi faslun wa sharaa'iطu wujuubi salaati salaada waajibnimadeeda shuruuddeedu halaathatu ashyaa weeye oo qofka saddex shay marka laga helo ayay salaadu ku waajibaysaa alislaamu weeyaan arrinka koowaad oo bimacnaa ka kaafirkaa laa tajibu calayhi salaatu wujuuba muطaalabatin waajibnimo laga dalbo la ydhaha iminka tuko ku waajibi mayso laakiin wujuuba ciqaabin waa ku waajibaysaayo salaadii aanu tukan jirin dee waa lagu ciqaabaya oo ka kaafirkaa kufrigiina waa lagu ciqaabaya waajibaadkii uu ka tegayna waa lagu ciqaabaya xaaraantii uu sameynayna waa lagu ciqaabaya oo kufaarta laftoodu xagga cadaabka kama sina waa kala cadaab daran yihiin laakiin tuka la odhan maayo waayo hadduu tukado dee kaba ansixi maysaba oo iimaankii ayaan jirin walbuluuqu weeyaan shardiga labaad waa qaangaadhka qofku haddaanu qaangaadhin salaadi ku waajibi mayso wa can isabiyi xataa yaxtalim oo qalinkaba waa laga kor yeelay ilmihii yaraa ilaa uu ka qaan gaadhaayo laakiin toddoba jir markay gaadhaan waa in la faro toban jir markay gaadhaanna salaad la-aanta ku garaaca buuri rasuulku calayhi isalaatu wasalaam markaa qaangaadhku calaamada ayuu leeyahay calaamadaha waxaa ka mid a shan iyo toban sannood inay u dhammaadaan waxaa kaloo ka mida biyaha manidu qofki inay kasoo baxaan ama lab ha noqdo ama dhadig ha noqdo xataa toban jir isagoo ah haddii biyihii uu isku arko waa qaangaadhi weeyaan macnaheedu oo shan iyo toban sannadoodun mar walba la sugi maayo oo shan iyo tobanku waa calaamad calaamadaha ka mid ahe calaamada qura ma aha calaamadaha waxaa ka mida timaha hoose qofka inay kasoo baxaan walow ha noqdoba midaan shan iyo toban jir aan gaadhin binisbati linnisaa xagga dumarkana damulxayd haddii dumarku isku arkaan waa qaan gaadhe xamliga laftiisuna waa calaamad hadday uur yeelato inantu waa qaan gaadhe weeyaan macnaheedu waalcaqlu caqligiina waa shardiga waxa weeyaan saddexaad oo qofku hadduu waalan yahay salaadi kuma waajibin ilmaha yar ee aan waxba kala garanahayna salaada macnaheeda aan fahmayn salaadi ka ansixi mayso walihaada kuwa noocaasa masaajidda in lagu soo daayo maaha waa ku dambaabayaan dadka mas-uulka kaa masaajidda kusoo daynaya ilmo yaroo salaad iyo dahaaro iyo ixtiraamu lmasjid waxba aan ka garanahay masaajidka in lagu soo daayo maaha sida imaamu malik iyo aimo kaleba ay yidhaahdeen hadduuse ilmuhu yahay mid mumayis oo wax kala garanaaya salaada macnaheeda fahmaaya salaaddu waa ka ansaxaysaa laakiin kuma aanay waajibin laakiin qofka waalan salaadiba ka ansixi mayso waayo macnaheediiba ma fahmayo caqligii uu ku garan lahaa ayaa ka maqan wa huwa caqligu xaddu takliif waa takliifka ama qofku xadkii mukalafka uu ku noqonayo weeye wasalawaatu salaadihi almasnuunaatu ee sunnaha khamsun shan weeye wuxuu u jeedaa salaadaha sunnaha ee jamaacada lagu tukadaa waa shan alciidaani amaba se guud ahaanba salaadaha sunnaha ahi waa shan khamsun alciidaani weeye labada ciidood markaynu baabu salaati lciidayn gaadhnaa waynu la niqaashi doonaa sheekh ciidu ma faral mawaajib baa mise waa sunna iyo walkusuufaani iyo dayaxyo qoraxmadoobaadka iyo walistisqaa salaada roobdoonta iyo wasunanu taabicatu sunayaashii raacsanaa lilfaraa'idi wasunanu sunayaashii ataabicatu ee raacsanaa lilfaraa'idi farallada sabcata cashara rakcatan weeye sabcatu cashara rakcatan weeye markaa shantaasi waxa ay sunayaasha kale kaga duwayeen jamaaca lagu tukadaa labada ciidood iyo labada kusuuf oo afar iyo istisqaaga shanta ah jamaaca ayaa lagu tukadaa weeye macnaheedu wasunanu taabicatu lilfaraa'idi sabcatu cashara rakca weeye sunayaasha farallada raacsane ka horeeya ama ka dambeeya waa toddobiyo toban rakcata alfajri labada ragcadood salaada subax ka horeeya iyo wa arbacun afar qabla duhur duhurka hortii la tukado iyo wa rakcataani laba ragcadood oo bacdahu duhur dabadii la tukado iyo wa arbacun afar qabla alcasri casr hortii la tukado iyo wa rakcataani oo bacda almaqribi la tukado maqrib dabadii iyo wa halaathun saddex bada bacda alcishaai la tukado yuutiru uu kuwa tiriyeysanayo biwaaxidatin mid minhuna ka mid ah marka halkan sheekhu wuxuu isdhex geliyey nawaafishii mu-akadka ahayd ee rawaatibta ahayd salaadaha faralkaa la socotay iyo nawaafil kaleo aan mu-akad ahayn marka annawaafil almu-akada ee waxay u qaybsantaa rawaatib salaadaha faralkaa la ratiban oo ka horeysa ama ka dambaysa iyo kuwa salaadaha faralka aan ku xidhnayn marka rawaatibta nawaafisha raatibada ah ee faral ka horeeya ama ka dambeeya sida raajixee xooga badan waa toban ibnu cumar wuxuu sheegay xadiidkiisa toban buu ku sheegay sida raajixa waa labiyo toban ibnu cumar toban buu sheegay waxaa lagu darayaa laba kusoo arooray xadiidka umu salama tobankaasina waxay noqonayaan laba subaxa ka horeeya iyo iyo afar salaada duhur ka horeeya waa lix iyo laba salaada maqrib ka dambeeya waa sideed iyo laba salaada waxa weeyaan cishaay ka dambeeya iyo labada duhura ka dambeeyey oo labiyo tobankaas wey waana labiyo tobanka rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam labaiyo toban ragcood oo sunna ah qofka tukadoon faral ahayn guri baa jannada looga dhisa sunnayaal markaa iyagoo aan raatiba ahayn oan mu-akad ahayn waa jira sida afarta casra ka horeeya oo kale witriguna waa sunna mu-akada laakiin isagu raatibo maaha oo faralka isagu kuma xidhno oo lama ratibno faralka wa halaahu nawaafila saddex sunnayaali mu-akadaatun weeye waa kuwa mu-akad oo sunanimadoodu ay adag tahay salaatuleyli weeyaanta koowaad waktigeedu ka bilaabmo salaada cishaaye marka laga baxo marka salaada cishaaye la tukado xataa haddii salaada cishaaye hore loo soo dhigo markaa salaada cishaaye laga baxa laga baxay ayaa salaatuleylka waktigeedu ka bilaabmaya ilaa inta aanu waagu baryinna waktigeedu waa joogaa wa salaatu duxa weeyaanta labaad waa salaada barqada la tukado salaat lawaabiin rasuulku uu ku tilmaamay salaada dadka toobadkeenka badan waxaana waktigeedu ka bilaabmaya waktiga nahyiga marka la dhaafo qoraxdu ay soo baxdo ee in waran dhederkii leeg ay kor u kacdo yacanaa labaatan daqiiqo kale markay kasoo wareegaan markii ay soo baxday thuluthu saaca waktigeeduna waa joogaa ilaa la gaadhayo waktiga kale salaada laysu diiday oo ah qoraxdu samada bartankeeda markay taagan tahay labadaa wakti inta ka dhaxaysa ayaa duxaa la tukan karaa laba ragcadood baa u yar salaatu duxaa inta u badanee rasuulka ka ansaxdayna waa sideed ragcadood laakiin caaisha waxay tihi rasuulku lix buu tukan jiray sida muslim warinayo wayaziidu maa shaa allahu an yaziid taana waxay culimada qaarkood ka qaateen salaatu duxaa tiro go-aanba inaanay lahayn qof waliba intuu ka tukan karo inuu ka tukanayo wa salaatu taraawiixi weeye marka salaatu taraawiix waa salaatuleylka la tukado fii shahri ramadaan waxaana taraawiix si gaara loogu bixiyey leanna waxa weeyaan marka afar ragcadood ay tukadaanba waa yaro nasan jireen salaatu markaa taraawiix waata uu rasuulku ku sheegay xadiidka uu leeyahy man qaama ramadaana iimaana waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min denbi iyo xadiidka rasuulku leeyahy man qaama maca alimaami xataa yansarif kutiba lahu qiyaamu layla cadadkeeda tiradeeda sida saxiixa ah salaatuleyl ama taraawiix ramadaan la tukanaya ha noqoto ama salaatuleylka habeenada kale la tukadaba ha noqotee tiro go-an ma laha salaatu leyli mathna mathna faidaa khashiya axadukum subxa falyarkac rakcatan tuutiru lahu ma qad sallaa buri rasuul salaada habeenku waa laba laba ragcadood manaa wadun laba laba laba laba markaad istiraa imika ayuu allaila waagii baryayaa ragcad ku khatim witri kaaga dhigta salaada habeenka o dhan aad tukanaysa selafkana waa ka sugnaatay salaatuleylka inay ka badiyeen yacanaa koob iyo toban ragcadood ama saddex iyo toban ragcadood marka bidca laguma tilmaami karo haddi saddex iyo labaatan la tukado ama koob iyo labaatan ama koob iyo konton la tukado ama boqol iyo kow la tukado laakiin sideebaa afdala shaki la-aan waxaa afdala cadadkii rasuulku uu ka tukaday oo ah ugu badnaan inta badan koob iyo toban ugu badnaana saddex iyo toban laakiin goorma ayay tiradaasi afdal noqonaysaa waxay culimmadu yidhaahdeen marka loo tukado sidii rasuulku u tukay oo adigoo ku tukanaayo qul wallahu axad iyo qul acuudu birabbi nnaas iyo rukuucdaaduna qab iyo qab ay tahay inaad tira koob iyo toban un baan tukanayaa oo cadadkii rasuulka dhaafin maayo taas waa khalad haddaad cadadka rasuulka kaga dayanaysa kayfiyada iyo hay-adana kaga dayo qaabkana kaga dayo oo sidii u dheereeyey qiraa'ada iyo iyo qiyaamka iyo rukuucda iyo sujuudda u dheeree marka tirada rasuulku uu tukaday waxay afdal noqonaysaa marka sidii rasuulka oo kale loo tukado laakiin haddaad salaada khafiifinayso oo aanad qiraa'ada iyo qiyaamka aanad dheeraysanahayn oo fadligii aad ka heli lahayd qiyaamka iyo qiraa'ada uu ku dhaafay sujuudda markaa farabadso oo inaad tiradeeda farabadiso ayaa afdala waxaa laga yaaba bacdi ikhwaana dalabat lcilmi masalada inay nagu ictiraadaan maxaad had iyo jeraalo u tidhaahdaa salaatuleilka waa laga badin karaa koob iyo toban iyadoo caaisha tidhi rasuulku rabadaan iyo rabadaan la-aanba koob iyo toban kama ziyaadin waxaan ikhwadaa ku leeyahay haatuu lii caaliman waaxida min culamaa lmuslimiin oo yidhi waxa weeyaan min asaxaaba aw min ataabiciin aw min atbaaci taabiciin aw min man bacda min aimati lislaam oo yidhi koob iyo toban lagama badin karo bal ijmaac bay soo naqliyeen qaarkood sida ibnu cabdilbar iyo ibnulmundir iyo in salaatuleil xad aanay lahayn ijmaac bay kusoo naqliyeen culimada markaa muta-akhiriinta ah ee sidaasi intay ijtihaadeen ay la xoog badnaatay sida albani oo kale iyo in hadalkooda loo ihdaariye maaha oo hadalladii iyo aqwaashii culimada oo qowlka sheekh albanun aad ku dhegto aqwaal a'imat alislaam calaa mari duhuuri waalcusuur xataa ijmaacaadka ay soo naqlinayaan iyo dawaahirta ay deliishanayaan waxba aanad ka soo qaadin laa yajuusu tacasub lilalbani walaa ligayrihi min alculamaa naahudu bidaliil faslu wa sharaa'itu salaati salaada shuruuddeedu manaa shuruud sixa shuruudda aanay salaaddii kugu waajibtay ka ansaxayn ilaa aada la timaadin qabla dukuuli intaan la gelin salaada qabla dukuuli fiiha intaan salaada la gelin khamsatu ashyaa waa shan shay tahaaratl acdaa xubnuhu waa inay daahir ka yihiin min alxada xadad waa inay daahir ka yihiin waa in aanad lahayn wax maydhasho waajibiya wax wayse waajibiye toona tahaaro dhamaystira aad ku sifaysantahy wanajas najaasna waa inay xubnuhu daahir ka yihiin oo xubnahaaga najaasa aanay marsanayn wa satru lcawrati cawrada in la asturo weeye bilibaasin maryo lagu asturo daahirin daahira ilahay baa yihi khuduu ziinatakum cinda kuli masjid ziinadana halka waxaa looga jeedaa athiyaabu fi salaa sida ibnu cabaas radi allahu canhu uu ku fasiray kadalika waxa weeyaan maryaha la ysku asturo marka la dawaafayo iyaguna waa soo gelayaan khuduu ziinatakum ziinatakum inda kuli cinda kuli masjid iyo walwuquufu inuu qofku ku istaago calaa makaanin daahirin meel daahira macanaa halka labada lugood uu ku hayo iyo halka uu jilbaha dhigi doono ha dhow iyo halku gacmaha dhigi doono iyo halka fooda uu dhigi doono waa inay daahir tahay xataa meelaha aanu isagu ku istaagahayni oo xubnihiisa aanu saarahayn haddaanay daahir ahayn taasi ma khusayso ee meelaha uu ku istaagayo ee uu xubnihiisa uu dhigaayo markuu taagan yahiyo markuu rukuucsan yahy markuu sujuudsan yahayba meelahaas waa inay daahir yihiin weeye waayo rasuulku markii ninkii caraabiga masaajidka ku kaajiyo waa ki yidhi daahiriya oo waadaan biyaa ku shuba kabihii najaasta lahaana rasuulku waa kii tuuray isagoo salaada ku jira iyo walcilmu weeye shardiga kale in la ogaado bidukuuli lwaqti waqtiga inuu soo galay dukuulu lwaqti waa shartun min shuruuti salaa wa istiqbaalu lqiblati shardiga kalena shanaadna waa in qiblada qofku uu qaabilo xagga qiblada u jeesto oo hadday kacbadii u muuqato kacbada lafteeda waa inuu isku toosiyo haddaanay kacbada u muuqana jihaada ay ka xigto waa inuu qaabilo wamaa bayna almashriqi waalmagribi qibla rasuulkaa yidhi calayhi salaatu wasalaam mashriq iyo maqrib inta udhaxaysa ayaa qiblo ah wayajuusu waxaa banaan tarku lqibla qiblada ay tarku istiqbaali lqibla qiblada qaabilitaankeedii inuu ka tago fii xaalatayn laba xaaladood oo meel kale isagoo ujeeda waa tukan karaa laba xaaladood fii shiddati alkhawf xaaladda baqaha darani uu jiro ama dagaal ha lagu jiro oo dee rasaastiiba hala ridayo ama seefiiba hala isla dhacayo ama baquu ha noqdo in cadow kaleba laga baqaayo oo aan bani aadamba aan ahayn wa fi naafilati xaaladda labaadna waa salaada sunnaha marka uu ku jira fi safar uu safar dhexdii ku tukanayo ee cala raaxilati gaadiidkii uu saaraa dushiisa uu ku tukanayo oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida uu leeyahay jaabir kana yusalii calaa raaxilatihi xaytu tawajahat marka uu rasuulku musaafir yahay waxa uu ku dul tukan jiray raaxiladiisa meel kastoo ula jeesato wa fii riwaayati naxw almashriq bari iyadoo ula jeeda ayuu tukan jiray faida araada alfariidata nazla fastaqbala alqibla laakiin faralka markuu doonayo inuu tukado dhulku u degi jiray qibladana waa qaabili jiray faslun wa arkaanu salaati salaada arkaanteedu hamaaniyatu cashara ruknan sideed iyo toban rukun weeye anniyatu weeyaan rukunka koowaad niyo la-aan salaadi ka ansixi mayso waalqiyaamu weeyaan rukunka labaad in taagni lagu tukada maca alqudra salaada faralka ayuu qiyaamku rukun u yihi laakiin sunnaha fadhi baa la iskaga tukan karaa waxaanu rukun noqonayaa marka qofku uu awoodo lakiin haddaanu awoodin salli qaa'iman fain lam tastatic faqaacidan fain lam tastatic facalaa janbin wey taagni ku tuka haddaad awoodi weydana fadhi haddaad awoodi weydana jiifkaba ku tuka buri rasuulku calayhi isalaatu wasalaam qiyaamkana macnaheedu waa an yantasib waa inuu sidaa isu taago oo hadduu foorarsado oo taagnidii dhammayska tirnayd xagga rukuucda uuga dhowaado taa qiyaam lama yidhaaho isagoo istaagi karaya oo dhabarkiisa toosin karaaya hadduu soo foorarsado oo xagga rukuucda uuga dhowaado xaggii taagnida taasi qiyaam noqon mayso hadduu wax ku tiirsan yahay iyo hadduu sidiisa isu taago iyo hadduu wax cuskan yahayba intuba waa qiyaam laakiin waxay culimadu ka soo reebaan hadduu shay cuskan yahay ama uu ku tiirsan yahay oo marka labada lugood dhulka uu ka qaado shaygaasi uu xejinaayo manaa kaasi qiyaam maaha waa muctamid waa qof soo laalaaday meel iska soo laalaadiyey ayaa qofkaasi uu xisaabsay waa deldelan yahay qaa'im maaha kaasi wa takbiirat lixraami weeyaan rukunka saddexaad takbiirat lixraam waa takbiirta salaada lagu xidho allahu akbar wax ka horeeyaana ma jiro waxaana daldalaysa usalli fardidaad hayso nebi maxamedna kuma xidhan saxaabadiisuna kumay xidhan axad culimada ka midiina ma odhan aimada afartaa ka mid i shaafici iyo maalik iyo abu xaniife iyo axmed tona waxaa sunaa in in usalli la yidhaahdo yaad u warramaysaa sheekhow ilahay baa diintaada uga warramaysaa qul atucallimuuna allaha bidiinikum war nebi maxamed ninkii salaadiisa khalday salaada markuu baraayey wuxuu ku yidhi idaa qumta ila asalaa fa asbiq ilwuduu uma istaqbil ilqibla salaadda markaad u kacdo waysada dhamaystir dabeetana qiblada u jeeso uma kabir dabeetana allahu akbar dheh ninkaa jaahilkaabaa u mudnaa haddii usalli fardi salaada ay ka mid tahay inuu rasuulku baro kama qariyana waa bari laha caaishana waxay sheegtay rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaadiisa inuu ku furfuran jiray allahu akbar xadiid saxiixa iyo mid xasana iyo mid daciifa toona looma hayo usalli fardidan haddaad culimo doonaysana in badanoo culimada shaaficiyada ka mid ah bidca ku sheegay suyuudi baa ka mid ah suyuudi saaxib alxaawiya waxaa ka mid a waxa weeyaan sidaas oo kale alimaamu nawowi iyo shiraazi wa kayru waaxid culimada shaaficiyada ka mid a ayaa tilmaamay inaanu diinta ka mid ahayn markaa lafahaaga ha daalin salaadana ha ku darin waxaan diinta ka mid ahayn allahu akbar ka bilow wa qiraa'atu lfaatixa weeye rukunka afraad faatixada in la akriyo halkaa ayaa insha allah darsigu inoogu joogi doonaa wallahu aclam waxka wabilahi tawfiq wsala allahu calaa nabiyina mxamed wcala alihi wasaxbi waslama tasliima kaiira